asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuhu waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad iga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso badan waa idin hambaleynayaa dhammaantiinba asxaabta ku xiran janaalkayga meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogtaan waa ku mahadsantihiin waqtigiina iyo sida wanaagsan ee barnaamijyada aan soo dhigo aad uga qayb qaadataan runtii waxay ii tahay dhiirigelin waxay ii tahay garab istaag iyo kalsooni buuxdo in mar walba aan helo muuqaalada aan soo dhigo ee aan isleeyahay bulshadaada way ka faa'iideysan kartaa inay dad ka faa'iideystaan at least ugu yaraan muuqaal kasto aan soo dhigo hal qof inuu ka faa'iido ujeedkayga waxa weeyaan aan cashiradan u duubo aan maxay ahayday baraha bulshada u isticmaalo bulshadayda aan usoo dhex istaago waxa weeyaan hal qof un ma arki doontaa hal qof oo barnaamijkan aad soo gudbinaysa iyo waxyaalahan aad ka hadlaysa inta uu ka faa'iideysto naftiisa uga faa'iideeyo sidoo kale bulshadana uga faa'iideeyo taas waa ujeedkayga ma aha dadka oo dhan inay wada gaarto way gaari doontaa laakiin waxa aan raba waxa weeyaan hal qof noloshiisana wax ka bedelo qofkaasina naftiisa uu bedelo bulshadiisana uu bedelo wayna imaan doontaa insha allah aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada sii sheergareya si dadka ay uga faa'iidaystaan ciwaanka sidaa ku aragtaanba waxaan kusoo qaatay sidee baad dhakhtar isugu noqon kartaa in qalad loo fahmo ma rabo dhakhaatiir waan u baahanahay professional ah ee waxbartay laakiin dhinaca kale waxaa jiro waxyaabo adiga adiga aad iska daaweyn kartid oo adiga haddii aad isfahanto adiga aad iska daaweyn kartid ama xanuuna ha noqoto ama caqabada nolosha ee ku haysta ha noqoto waxyaalo badan ee fudud ee kuu fudud ee adiga tilaabo aad qaado iyo ficil aad samaysid iyo go'aano aad qaadato naftaada kaaga xiran ayaa jiro isla markaana adigaa is leedahay amaad dhakhtar u tagtaa amaad macallin wax ku bara heshaa laakiin simboli adiga aad isbari kartid so waxaan ku siin doonaa maanta istraatiijiyo aad u fudud haddii aad raacdaan wax badanna aad kaga faa'iidaysan doontid hadaa aragteen muuqaalada aan soo dhigo inta badan waxaan kaga hadlaa mawduuca aan ka hadlayo waxaan soo qaataa qodoba haddii aad raacdid adiga aad dareemi kartid waxyaalaha isbedelka noloshaada ku imaaday haddii aad qodobadaasi joogtaysa aad raacdid laakiin dhibaatada waxay tahay dadka barnaamijyadeed ka faa'iidaysta ila soo xiriir waxay leeyihiin xalu waa ognahay waxaa ka hadlaysoo dhan waa fahansanahay waa isku dayna laakiin waa samayn kari weyn waxaan rabaa marka maanta istraatiijiyo fudud ee aad raacdaan habraac yar oo fudud ee aad raacdaan ee idinka caawin karo haddii ay noqoto wax caafimaadkaada ku saabsan maskaxiyan ha noqdo mentally dareen ha noqdo emotionally iyo sidoo kale physical ha noqoto intaba iyo sidoo kale in aad adiga wax isbari kartid macallin inaad isu noqon kartid dhakhtar inaad isu noqon kartid lawyer inaad isu noqon kartid wax kasta naftaada adiga ayaa u ah sababtoo ah naftaada qof adiga kaaga aqoon badan ma haysato inta adiga aad naftaada ka taqaano qof biniaadan oo ka yaqaana malaha si kasta haddaa ugu tagtid dhakhtar si kasta haddaad macallin u heshid naftaada adigaa garanaya dadkaas kale waa banaankaada waxaa la dhahdaa qofka wuxuu ka kooban yahay the inner wall and the outer wall kaasoo ah adduunkaada gudaha ah iyo adduunkaada banaanka ah mar walba adduunkaada banaanka ayay dadka kale ogaan karaan laakiin adduunkaada gudaha ceedna ma dhexgeli karta ma ogaan karta marka laga tago adiga meel wax kastana meesha ay ka dhaqaaqan waa adduunka gudaha noloshaada caafimaadkaada farxadaada dhaqaalaha aad samaynaysid horumarka aad samaynaysid haddii aad guursanaysid haddii aad waxbaranaysid haddii aad safraysid haddii aad seexanaysid haddii aad dukanaysid every action ficil kasta ee aad samaysid wuxuu kasoo aas-aasmaa uu kasoo unkadmaa ansaxaab soomaali wuxuu kasoo unkamaa adiga gudahaada iyo inawood sidaa darteed qof adiga kaaga aqoon badan naftaada ma jiro sideebaad naftaada marka wax kastoo caqabadaha horyaallo aad uga leexin kartaa naftaada caqabadaha horyaalla inaad ka leexisa adiga mas-uulka ah lacag la-aan hadday ku hayso dhaqaalo la-aan haddii maanta aad dareemaysid guurka hadduu kaa xumaaday nolosha hadday kugu adag tahay caqabada hadday ku hortaagan yihiin xanuun aad garanayna hadduu ku haayo waxaasoo dhan adigaa xallin karo maxaa yeele inta adiga aad ka og tahay qof binu-aadana ku og ma jiro naftaada soo sidee aad ugu dejin kartaa habraac wanaagsan ee ku geeyo halka aad u socotid haddaad caafimaad doonayso caafimaadka ku geeyo haddaad waxbarasho iyo xirfada doonaysid xirfadihii ku geey haddaad isbedel iyo nolosha inaad wax cusub la timaad doonays halkii aad doonaysa ku geey nolosha inaad wax ka bedeshana adiga mas-uulka ah cidna mas-uulkaaga ma aha naftaada dowlad mas-uulkaaga ma aha hay-ad mas-uulkaaga ma aha ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo macalin mas-uulkaaga ma aha dhakhtar mas-uulkaaga ma aha adiga ayaa naftaada mas-uulka ah responsibilityga naftaada aday ku saaran tahay mas-uuliyadda naftaada horumarka iyo isbedelka dushaada weeyaan so aan ku horumar marka aan ku bilaabo maadaama aan dhahnay dhakhtar ayaad isu noqon kartaa sidoo kale macalin ayaad isu noqon kartaa sidee ayaad isleedahay qodobo badan aan soo dhigaa haddaad aragtaan qodobadaas markaad qaadatid waxaa kaa saara culeys weli inaadan gaarin halka xalwo ay kuu tilmaamaysa inaadan gaarin kow maxaa lagaa rabaa number one waa inaad soo qaadatid aad soo iibsataa haddii aadan haysanin buug iyo qalin haddii aad wax qori karin oo af soomaali aadan garanaynin sida wax loogu qoro luuqado kale aadan garanaynin sida wax loogu qoro maanta laga bilaabo go-aansa at least luuqad aad wax ku qorti inaad raadsato oo aad baratid sababtu maxay tahay maskaxdeena ilaahay subxaanahu watacaala uuna siiyey oo ah meelaha ugu qiimo badan ama xubnaha ugu qiimaha badan qofka biniaadamka xubin kasta xubinta kale way ka qaalisan tahay marka qofka uu ilaahay subxaanahu watacaala siiyey xubintiisa marka aad weyse ayaa dareemaysaa laakiin meesha mashiinta ugu weyna nagala haga waa maskaxda maskaxda waxay la shaqaysaa waxay qorto ama ay akhriso ama ay aragto ama ay maqasho waxaa la yidhaahda sensiriga indhaha oo aragtidii ah dhagaha oo maqalkii ah sanka oo hawadii afkii oo dhadhankii iyo hadalkii ah iyo dareenkii ayay maskaxda wax ka qaadataa waxna ay kasoo saartaa ay ku hadashaa so haddii marka aad wax qori karin isku day mar walba waxaasi si daawasho ah inaad ku samaysid haddii buugii qalin aad qori karin luuqad wax ku qorta aad haynin telefoon ayaad haysataa dariiqa aan kugu sheegi doono raac adigoo hadlaaya yusii adigoo hadlaya marka maskaxda maxaa u fududaanaya inay waxaasi si simboli oo fudud ay ku samaysa ayaa u fududaanaysa so waxaan kaa rabaa marka number one buugii qalin soo qaado xal haddii buugii qalin aadan wax qori karin waxaad isticmaashaa telefoonkaad isticmaal si aad u duubtid qodobadan soo socdo ama aad adiga isu maqashid adiga oo samaynayo markaad buugii qalin soo qaadatid meel degan fariiso maxaa yeele maanta laga bilaabo waxaad doonaysaa noloshaada inaad wax ka bedeshid maanta laga bilaabo waxaad doonaysaa qofka aad tahay horumarka hadafyada aad leedahay riyooyinkii markaad yareed aad ku riyoon jirtay waxoo dhan inaad dib usoo ceshatid qof walba oo anaga naga mid ah maalintaad yareed waxaad lahayd riyo iyo hadafyo iyo nolosha wax aad jeclaad inaad samaysid ayaa jiro riyooyinkaada ha ilaaben way kugu dhex nool yihiin so markaad buugii qalin qaadatid qodobka labaad ee aad samaynaysid waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala talada saaro waayo sababtoo ah mar kasta oo ilaahay aad la tashatid ee ilaahay aad talada u dhiibatid ee aad ducaysatid ee aad allaha isku xirtid waxaad haysataa tiir aan weligiis kaa jajabaynin weligiis kaa burburaynin weligiis kaa dumaynin ayaad haysataa waxaad tidhaahdaa inta aad ducaysatid laba rakaco sunna dukatid waxaad tidhahdaa ilaahayo waxaan ayaan bilaabi rabaa ilaahayo halkaas ayaan rabaa inaan sameeyo waxaan ayaan rabaa inaan kasoo hoyey waxa aan rabo guule inaan kasoo hoyeyaan rabaa laakiin ilaahayo cid kale uma sheeganayo adiga ayaan kuu sheegta rabbi subxaana watacaala ilaahayow i caawi hadday sax tahay ee kheyr ii tahay ilaahu ii fududay hadday shar ii tahana ilaahu ii xer mar kasta oo ilaahay aad talada saaratid waxaad haysataa tiir aan kaa liicaynin ee aan kaa dumaynin ee wax kasta kuu fududaynaya farxad ayaad dareemaysaa every time waxa aad samayso farxad iyo haba ayaad ku dareemaysaa maxaa yeelay taladii ayaad waxaad u dhiibatay hogaanka allah subxaana watacaala waa qodobka labaad markaad buugii qalin qaadatid qodobka labaad talada ilaahay saaratid waxaad u gudbaysaa qodobka saddexaad qodobka saddexaad ee aad adiga macalin ama dhakhtar iskugu noqon karta muxuu yahay marka isdhegeyso isdhegeyso waxaa laga yaabaa inaad tira maxaa isku dhegeysta isdhegeyso buugii qalinaad haysataa ilaahay waad tala saaratay waad ducaysatay isdhegeyso waxaa jiro waxyaabo badan ee adiga kaasoo burqanayo ee ka imaanaya wadnahaada maskaxdaada taasoo ah yo inawool gudahaada ka imaanaya waxaasi oo hadal ah ee fikrado ah ee toots ah ee dareemo ah waxaa la dhahdaa dareemaha fikradaha qiyaasta waxyaalaha aad qiyaasaysid waxaa jira markaad haddaad meel fariisatid oo waxyar aad aamustid oo telefoonkaad iska dhigtid wax kasta iska dhigtid markiiba waxa kugu soo dhacay buuggii aad soo ilowday cashirka aad qori weysay ilmihii aad wax u karin lahayd qofkii telefoonka aad kala hadli lahayd whatsappka waxaad dhigi lahayd qoladii kalead la hadli lahayd macnaha waxyaalahaani maskaxdaada ay soo daynayso waa thoughts wa waxaa la idhahdaa fikrado soo daadanaya fikradahaasi labun bay mid yihiin negative ama positive kaasoo ah togan ama taban xumaan ama samaan saa u taqaanaa fikradahaasi dhageyso markaa isdhageyso waxaad tidhaahdaa aniga maanta waxaan go'aansaday shan daqiiqo inaan nafteeda dhageysto waxyaalaha ay soo daynaysa aan dhageysto fikradaha iga soo daadanaya aan dhageysto ee aanan meel kale ka fikirin aan noqdo qof maxay diyaarsan xaadir ah foojigan isla jooga fox ah diiradiis ay joogto oo rabo inuu waxa iga soo daadanaya dhageysto ayaa rabaa marka aad dhageysatid markaa fikradahaasi soo daadanayo maskaxdaas waxaad arkaysaa daf waad soo celinaysaa daf waad soo celinaysaa waxaa la dhahaa halkii second one second maskaxda waxay soo daysaa afartan thoughts waa one second cilmi baarayaasha iyo baaritaanka biniaadamka maskaxdiisa lagu sameeyey ayaa lagu cadday waa one second waxay soo daynaysaa afartan thoughts oo fikrada kala duwan soo yaacinaysa ma kontarooli kartid ma ogaan kartid laakiin marka aad baratid inaad u dhabagashid ayaad ogaan doontaa sow fariiso isla hadal dadka waxay ku dhihi doonaan tani way xanuunsan tahay kani wuu xanuunsan yahay jin buu la hadlayaa shaydaan buu la hadlayaa balaayaa ku xiriirto ha u bixin maxaa yeele adiga waxaad leedahay hadafyo ah inaad noloshaada wax ka bedasho ayaad rabtaa inaad gudahaada baratid banaankaada baratid dhakhtar isu noqotid ayaad doonaysaa tootskaasi markaa soo daadanaya ee negativeka ah positivena ku dhex jira haba yaraadee fikradahaasi soo daata boqolkiiba sagaashan shan waa negative boqolkiiba sagaashan shan waa wax lasoo dhaafay waxa weli la gaarin saho maantoo dhan ma og tahay inaan kala falanqayno wixii tegey wixii lasoo dhaafay waxaan weli la gaarin waxa soo socdo annagoo halkaa fadhino annagoo cunto karinayno annagoo salaad dukanayno annagoo hurdo isu diyaarinayno annagoo caruurteena la hadlayno annagoo dadka kale la hadlayno sababtu maxay tahay maskaxdeena control ma laha maxaa yeele tootskaasa soo yaacayo isagaa ku hogaaminaya waad si midba midba kugu sii dhiibaya waad maqan tahay waxyaalaha keena waay markaa qofka inuu emotionally iska warqabi waayo buugu akhrinayo qofka inuu ka warqabi waayo qofka kale la hadlayo qofka inuu ka warqabi waayo hoolaha uu gacanta ku hayo isla markaanuu meel kale ka fikiray maqana jooga inaad noqotid waxaa u sababa ma dhageysatid fikradaha iyo waxyaalaha soo daadanaya maskaxdaada waad inkirtaa markaasay ku horkacaan markaasay isku dabalaabtaan markaasad maanta dhan iska dabalaabataa marka qaar adoo salaada ku jirta waad arkaysaa adoo toban meeloo kale ka fikiraysa maxaa keenayo calashaan deganaan la-aanta ayaa keenaysa waxaa rabnaa marka inaan deganaashihii iyo maskaxiyan inaan noqono dad gudahooda ka warqabo banaankoodana ka warqabo waxa kasoo baxana ay nabad yihiin markaad baratid sida fikradaha ama tootskaada loo dhageysto cid kasta ee kula hadasho waxay kaala kulmaysaa raxmad iyo naxariis iyo farxad iyo qurux iyo horumar iyo in lagu bogobo maanta dhan dadka inay ku dhageystaan ay jeclaanayaan maxaa yeele gudahaada ayaa waxaa kasoo burqanaya wax wanaagsan so markaad is dhageysatid wax deganaan badan ayaa dareemaysaa inaad xaadir tahay ee meel kale aad ku maqnayn ayaa dareemaysaa so inaad deganaatid isku day oo is dhageysatid qodobka saddexaad ama qodobka afraad waxa weeyaan markaad is dhageysatid dareemahaada aqoonso ha inkirin dareemahaasi soo daadanayo marka dareemaha la dhagaysan wayo ee dareemahaada aad ogaan weysid waxaa imaanaya waxa la dhahaa emotional bleeding waxa la dhahaa emotional bleeding waxaa la dhahdaa af soomaali dhiigbax dareen aan iraahdo af soomaali mid kugu dhow aan soo qaata dhiigbax dareen ayaa kugu dhacaya dhiigbaxa dareen waay waxay dadka la liitaa waxay dadka la daalaa dhacayaan waxay dadka u daalan yihiin waxay dadka hoolaha u qabsan layihiin dadka waxay intay wax bilaabaan oga tagaan dadka waxay u xanaaq badiyeen dadka waxay u fikiraan dadka caqabadaha ku haysta waxaa keenayo dhiigbax dareen ayaa dooni ayaa ku haysto inaad joojiso dhiigbixi inaad joojisana way kugu adagta so marka maanta waxaan baranaynaa marka sida loo joojiyo dhiigbaxaasi waana waxyaalaha aad muhiim u ah so aqoonso marka waxaad tidhaahdaa waxaan aqoonsanayaa inaan maanta keligii intaan isla fariistay noloshayda aan la hadlay isla hadlay fikrado badan oo soo dhacay aan arkay kadibna aan isku dayay inaan fikradahaasi ukuurgalo aan maxay ahaaday falanqeeyo ee aan isla jooga ee aan deganaado marka aad isla joogtid ee fikradaha aad dareenkaada dhegeysatid dareenkii faraha badnaa soo daadanaya wuu yaraanaya maxaa istaagaya dhiigbixi dareen ayaa istaagaya maxaad samaysay dhiig joojin ayaa samaysay so marka dadka marka aysan is dhegeysanin aysan aqbalin aysan is aqoonsanin waxyaalahan daadanaya dhiigbaxan dhiigbaxan wuu soconaya ma istaagaya sekanba sekan ka dambaysa kuusii dhiibaya fikradaha way sii badanaya laakiin markaad aqoonsatid waxaa imaanaya inaad dhiig joojin samaysay dareemihii dureeraya ee qulqulaya inaad hakisay ee aad tidhaahdid hallow i am here for you iyagana markaa ay ku aqbaleen oo istaageen hadday imaadaana kuwa nabad qaba ayaa imaanaya oo farxad qaba oo jirkaada soo daynaya qaybta leerahdo dhobaminka ama dareemaha abaalmarinta ah ee qofka biniaadamka uu soo daya farxadda abuuro kalsoonida abuuro haddaa aragto qof kalsoonida ay ku yar tahay shaki badan cabsi badan maxay ahday naxdin badan dareemayo walwal badan uu ku jiro kurbo ay hayso maxaa yeele emotional bleedinki ayaa ha dhiigbixi dareen ayaa hayo then qofkaasi gudihiisa ma dhegaysanayo isla markaana waxaa imaanaya maskaxdiisa inaysanba soo daynin inta badan dobaminka nuuca dhacaanka ee keena farxadda iyo nabadda keena inay soo daynin so maanta laga bilaabo waxaad samaysaa isdhegeyso dareemahaada dhegeyso deetana waxaad samaysaa aqoonso in ay jiraan fikrado fara badan ee soo daadanaya ee in la dhegeysto ee lala keli noqdo u baahan maalintaada haddii aad samayn kartid maalintii subaxii aroortii duhurkii iyo galabkii samee kadib markaa salaadaha dukatid salaad subax markaad dukato kadib samee inaad dhegeysatid oo qortid then duhurka markaad dukato kadibna samee markaad duceysato kadib haddii waqti aad u helaysa inaad dhegeysid dareemahaada sidoo kale habeenkii ama maqribkii isku day inaad dhegeysatid dareemahaada si aad u joojisid dhiigbaxa dareen ee maalintaada oo dhan ku dhibaya ee maskaxda kaa daaliya qodobka shanaad waxa weeyaan marka aqbal dareemihii iyo tootski waad aqoonsatay waad hadda waad aqbalaysaa waxaad leedahay waxaan aqbalayaa inay jiraan dareemo fara badan ee negative iyo positive isugu jiro ee maskaxdayda isoo daynaysa ee dareemahaasi ay la falgalaan habdhaqankayga maalin kasto si maanta laga bilaabo aan u dhageysto waxaan aqbalay aan bartay inaan noloshayda san u daaweyn lahaa ee aan u joojin lahaa dhiigbaxa dareen inaan barto so marka aad aqbashid waxyaalahan dhacayo xanuun haddaad dareemaysid lacalo ee meel ku xanuunayso dareen xanuunkii aqbal zaa'id u dareen adiga oo xanuunkii ku dhex jiro dareen adoo fadhiyo dareen si fiicanoo dhiiba u dareen si guud qodo dheer u dareen xanuunkii isdareensii inuu xanuunku haayo ha inkirin haddii aad ceebaal ku dhex jirto oo waxyaalo aad dhibsanaysa ay jiraan oo lagu ceebeeyey ama dhibaato lagu geystay ama dareemo kugu soo dhacay waxyaala kugu dhacay kugu soo nonoqonay dhibaato lagu geystay gardarra lagugu sameeyey waxaasoo dhan si fiican u dareen dareenkii marka aad dareemi lahayd xanuunka ahaa dareen kadibna aqbal kadibna waxaad tidhahdaa way dhammaadeen waxaasi way dhaceen dib uma soo noqonayaane sideen hore oga socon karaa ee aan hore oga gudbi karaa noloshaydana aan usii wadan karaa qodobka lixaad waxa weeyaan go'aanso in aad isbeddel samaynaysid go'aan qaadashada waxay u baahan tahay in loo fikiro markaad go'aan qaadanaysid maxaad go'aan ka qaadanaysaa haddii waxaad go'aan ka qaadanaysaa maanta laga bilaabo inaad adiga noloshaada dhakhtar u noqotid inaad adiga waxbarashada iyo heerkan aad rabtid xirfadda aad doonaysa inaad baratid inaad adiga isbari kartid ee aad isbeddel nolosha samayn kartid waxa ku dhibaaya ee ku hortaagan ee kaa celinaya inaad horumar samaysa inay ahaayeen emotional bleeding oo ahaa dhiigbaxa dareen maanta laga bilaabana inaad isdhegeysan doonto aad joojin doonto dhiigbaxa dareen islamarkaana nolol cusub aad bilaaban doonto isbedelkaasi go-aanka ah markaad qaadatid ee aad maalin kasto saddex mar ama afar mar is dhegeysatid dareemahaada aqbashid ee aad dhegeysatid waxaa imaanaya in isbedel aad dareentid so habdhaqankaasi marka caadadaasi waa inaad joogtaysaa okay waa inaad joogtaysaa in aad isdhegeysatid mar walba culeyska xaguu iiga imaanaya haddii culeyska kaaga imaanayo murug ay ku hayso murugti dareen aqbal murugti inaad dareentid si dhiib u dareen qooda dheer u dareen ha inkirin waxaad tirahdaa murug ayaan dareemayaa qof baa iga dhintay murug ayaan dareemayaa dhib baa la ii geystay murug ayaan dareemayaa gardaraa la igu sameeyey murug ayaan dareemayaa waxaas ayaan sameeyey dareen murugti si fiican u dareen diib si qodo dheer u dareen kadibna waxaad tirahdaa way dhammaatay xilliga waxa ay dhaceen hadda waa inaan ka bogsadaa ee aan joojiyaa dhiigbaxa dareen ee kasoo baxayo jirkayga wadnahayga maskaxdayda calooshayda sababadayda beerkayga kelyahayga iyo xubin kastoo jirkayga mid kasoo baxay waa inaan joojiyaa dhiigbaxaasi oo aan noqdaa maxay qof isdaaweeye wixii lasoo dhaafina way dhammaadeen ma soo laabanaya release waa sii daynaysaa mar kasta oo dhiigbaxa dareen aad samaynaysid waxaad qaadanaysaa waxa la yidhaahdo inhale and exhale oo ah inaad hawada sii daysid ee aad qaadatid tusaalo kale waxaad samaynaysaa afkaad isku qabanaysaa sanka ayaad hawada ka qaadanaysaa ilaa calooshaad geynaysaa then afka ayaad kasoo celinaysaa markaad xoogaa haysid waxay ka caawinaysaa markaa in uu istaago emotionadii dareeraya ama dhiigbixi dareen inuu istaago ee maskaxda ay sii daysa unugyadii xirxirmaya isxirxiraya culeyska aad dareemaysa ee murugada aad dareemaysa welka aad dareemaysa inuu kaa yaraado soo lix jeer samee ilaa toban jeer inta u dhexayso qodobka toddobaad ee aadna muhiim u ah waxa weeyaan waxyaalahan aad samaynaysid joogtee waxyaalahan aad samaynaysid joogtee maxaad joogteynaysaa tusaaloo kale cashiraan soo dhigay oo ah cashirkii shalay u dambeeyay aan duubay wuxuu ahaa lix qodob aan soo dhigay ee subax kasta aad samaynaysa lixdaa qodob ee subax kasta noloshaada aad ku bedelaysa joogtee haddii aad rabtid inaad maxay isbedel samaysa ama aad wax baratid ama xirfad aad baratid joogtee haddii aad doonaysid inaad luuqad baratid joogtee haddii aad doonaysid inaad isdhegaysiga iyo isdejinta iyo aqbalaada waxyaalaha gudahaada ka dhacay aad baratid joogtee ha hakinin maalin haddaa samaysid maalinta kale aad daysid ma la qobsan karaysid waxaa la rabaa habdhaqankan ama habraacan wanaagsan inaad isbartid uma baahnid inuu macallin ku baro uma baahnid dhakhtar ku baro waxaa laga yaabaa caafimaad aan inaba caadahan inaad adiga isdarensiisid oo meel ku xanuunaysay lagaa sii daaya maxaa yeele qofka marka uu uu dareemaya xanuunada uu dareemaya haddana uu fikirayo fikirkii iyo welwelkii ayaa ka tan badanaya xanuunadii kale so fikirka ama welwelka ama kurbada ama waxyaalahan ku haya walbahaarka waxa yareyn kara waxay tahay inaad isdhegaysato dhiigbaxa dareen aad joojisid ayaa ku caawin kara sidaa darteed joogtee inaad maalin kasto isdhegaysatid ee dhiigbaxa dareen ee aad dareemaysa aad joogtay sidoo kale waxaad baranaysid iyagana sidaa u joogtay wax joogteentaa igu adag marka aan ka jawaabo qodobka wax joogteentaa igu adag waxaan rabaa number one marka aad qorshe samaynaysid isbedel noloshaada aad ku samaynaysid waxaad soo gadataa journal ama buug daily aad ku qortid waxyaalahan aan kuu sheegay buuggan waxaa la dhahaa daily journal waxaad ku qoraysaa maalin kasta waxyaalaha aad qabanaysid ee noloshaada inaad bedesho ama aad ku bedesho aad doonaysid sida lixda shantii qodob hadda aan kuu soo sheegay ilaa lixda qodob hadda aan kuu soo sheegay maalin kasta qoro adigoo samaynayo haddii aad qoraal joogto ah samaysid isbedel ayaa naftaada ku imaanaya buuggan oo kale buuggan waxaan ku qortaa daily waxaa la dhaho grateful journal waxaa la dhahdaa waxyaalaha isbedelka aad samaysay ee noloshaada aad qabatay ee aad aragtay maalintii inaad ku tilaabsatay isbedel aad samaynaysa halkii aad joogta kaa soo qaaday maalintii saddexdaa qor tusaalo kale tusaaleedaa idin siiyo halkaas waxaa ku qoran saa ujeedaan way bannaan tahay taariikhdaa ku qoran aniad waxaa igu qoran labaatan iyo sagaalka bisha maalinnimadii bisha hadda lasoo dhaaf sagaal labaatankeeda weya waa bisha labaad saddex shay ayaad qoraysaa one two three saddexdaa shay aniga ii qoran maalintaas maxay tahay waxaa ii qoran number one inaan saaka sameeyey miracle morning subaxa intaan kacay ka hor intaan salaada la dukanin inaan halka saaca ee subaxnimo noloshayda ku bedelay waxyaalihii aan ugu talagalay miracle morning ee aan ku bedelay noloshayda labo waxaa ii qoran in aan sameeyey ama aan maalintayda ahayd maalintayda inaan ka dhigay maalin aad u degan ee aanan waxba ka welweleynin ee aanan waxba ka fikiraynin ee aan deganahay ee aan isla jooga howlaha gacanta aan ku haayo anigoo faraxsan inaan qabanayo ee aanan welwel jirin oon dhihin oo hadda halkaanaan fadhiyaayo caruurtayda xaggay aadeenoo magaaladay u tageen ama xaggay ka baxda inaan waxaasoo dhan ka welwelin oo aan idhaahdaa hadda maxaan la joogaa maxaan qabanayaa waxaan hadda qabanayo inaan foxkayga iyo diiradayda saaro marka aan dhammeeyo in waxa iigu xiga way ii qoriyeen taska aan samaynayo maalintii oo dhan maalintii oo dhan waxaan samaynayo habeenkii ayaan qortaa so marka waxaa ii qoran marka maalinteyda inay noqoto maalin aad u qurux badan ee deganaan ah howlahayga si degan ee qurux badan aan ku dhammeeyo waxaa iigu xigo inaan sameeyey qodobka labaad oo ah qodobka saddexaad oo ah inaan maalintaa exercise sameeyey jimicsiga ama exerciseka wuxuu ka qayb qaataa dhaqdhaqaaqa iyo maxay ahayd caafimaadkaada ayuu ka qayb qaataa qasab ma aha inaad tidhaahdid aniga dhaayataan galaaya cuntadan joojinaya biraan qaada uma baahnid laakiin waxaa la rabaa maalintii at least soddon daqiiqo oo jirkaada dhaqdhaqaaqa ama soco ama orod ama maxay ahaday xereg samee ana badanaa waxaan sameeya wax la dhaho betoy xereg oo laga booday samee inaad at least jirkaada soddon daqiiqa maalintii waxyaala activity ah ee dhididkaa keena inaad samaysid waxyaalahaas marka naftaada maalinlaha waxa aad samaysay ilaahay marka subxaana watacaala ku salansiiye uga mahad celi marka labaadna qor halkaa ku qor ee waxaad tidhaahdaa saddex shay oo aad ii farxad geliya ayaan maanta qabtay buuggaana samayso si ay waxyaalahan joogta kugu noqdaan waxaa jira waxyaalahaas oo dhan wax saldhigu ah buuggan waxaad arkaysaan waxaa ku qoran sanad kasta buug nocaana soo gataa waan dhameeya buuggan maxaan ku qoraa waxaan rabaa buuggan camal inaad soo gadataan haddii aadan haysanin magaaladaada aadan lahayn mid adiga aad dhayle wax uga qoran kartid inaad soo gadato habeenkii aa lagu qortaa tusaalo kale qoraalkaasi halkaas aad ka aragtaan waa maalin kasta waxa aan sameeya ayaan ku qora aanba tago taarikhda mid kamid idin gey yes halkaas idin gey labada bisha saturday maalin sabti ayay ahayd waxay ahayd shalay shalay maxaan qortay habeenkii ayaan sii qortaa berri waxaan sameyn lahaayoo dhan waxaan qortay ilaa afar iyo toban qodob oo shalay aan sameynayay noloshayda shalay ku qotaneed afar iyo tobankaa qodob markaan qorto ee aan dhameeya from the morning subax markaan soo kaca ilaa habeenkii waxa aan qaban lahaa aan qorto waxa ii fududaanayo maalintaada waxa kastoo aad qabanaysa inaad ogtahay haddii xirfad aad baranaysa tusaalo kale maalin waxaan baranayaa tusaalo kale xirfad markaad qaadanaysid inaad luuqadda qaadanaysid maalin waxaa kugu jira inaad luuqadda baratid ama luuqadda doonto ha noqoto maalin waxaa kugu jira inaad baratid cilmiga maxay tahay cilmi nafsiga horumarinta naftaada maalin waxaa kugu jiri kara inaad baratid business ama ganacsiga maalin wax inaad baratid macnaha iskoolka laguu sheegayo ama wax barashada iskoolka loo aado waxa loogu talagalay ilmaha inuu baro nidaamkanoo kale inuu u sameeyo inay wax qori karaan inay wax akrin karaan casharada loo dira inay sameyn karaan macalinkan uu la xisaabtamo laakiin markaad weynaato adiga iskool usu ah haddaad buug nuucan samaysatid ee daily waxaad qabanaysa aad qoratid sanad kadib waxaad arkaysaa isbedel aan inaba caadi ahayn ee noloshaada aad ku samaysay isbedelkaasi noloshaada aad ku samaysay iskoolna uma baahnid inaad aadid ma u baahnid inaad dhakhtar u tagtid caafimaadkaadoo kale sidoo kale waxyaalaha aad cunaysid cuntada waxyaalaha aad cabaysid cabitaanadaada xilliga aad seexanaysid markaad sidaanoo kale qorshe u samaysid dhakhtarnaad u tagto maba u baahnid maxaa yeele maba qadarta ilaahay waa meesheeda laakiin xanuunadii dhakhaatiirka oo aad la aadi lahayd ama daawooyin lagugu daldali lahaa adigaa iska bogsiin karo qorshe ayaad u dejinaysaa xanuunada maxaa keena cunooyinka xanuunada maxaa keena hurdo la-aanta xanuunada maxaa keena biyo la-aanta xanuunada maxaa keeno xanaaqa faraha badan iyo emotionada la dhagaysan waxyaalahaas dhan xanuunada keena markaad baratid marka sida loo maareeyo ee qorshe loogu sameeyo markaad baratid waxaa fududaanaya inaad adiga isdaaweyn kartid waxyaalo waaweynoo xanuuno waaweynoo qadarta ilaahay kugu keenay ee halis ah ee aadan daaweyn karin mooyaane inta kale adaa isdaaweyn kartid samayso markaa jadwal degan hadda maxaan idin sheegay waxaan idin sheegay afar buug buuggan maxay tahay waa buugga nafla hadal subax kasta aad naftaada kula hadli lahayd ee emotion bleedingka ama dhiigbaxa aad ku joojin lahayd waa qoraal maxaan sameeyaa buuggan waad arkaysaan qoraal ayaa iigu qoran qoraal ayaa iigu qoran taariikh ayaa ku qoran mid kasta taariikha ku qoran hadda saddexda bisha saddexaad waa maanta saaka ayaan ku qoray qoraalkan intaanoo dhan saaka ayaan sameeyey amisa saaka ayaan sameeyey oo noloshayda aan kula hadlay dareemahaygana aan ku hagaajiyey maalinteydoo dhanna ay u tahay maalin aad u qurux badan ee farxad badan cid kastoo aan la kulmo farxad iyo qurux ayaan kala kulmaa wax dhibaato kalama kulmo maxaa yeelay subaxii aniga oo ama dareemahayga haddaan dareem maalinta inaan xanaaq jiro ama culeys jiro soo xaliyey oo gudahayga nabad kasoo dhigan bulshada la dhex imaadaa so way fududahay marka la barto habkaasi so buuggaani waa buugga naflahada ko buuggaas waa inaad diyaarsataa laba buuggaani waa buugga journalinga ah kaas wuu ka duwan yahay waa naflahada kana waa journaling waa buugga aad ku qoraysid waxyaalaha aad maalinta qabanaysid ama aad qabatay waxyaalaha ugu waaweyn ee kala horumarinayo a iyo b iyo c gruubyada loo kala horumarinayo kana waa waxyaalahaasaad waxaad kasii dooranaysaa saddexda shay oo ugu muhiimsan ee ugu waxtarka badan ee ugu farxadda badnaa maanta aad qabatay yaad kasii dooranaysaa isaad kusii qoraysaa kana waa kan habeenkii lagu qoro waxa beri la qaban lahayo dhan si maalintii aad u raacdid waayo marka aad maalintii waxaada jadwalkaada uusan qorneen maskaxda jaam ayay gelaysaa guriga markaad joogtid واي مسكحت كان ما قبطها كان ما قبطها كان ما قبطها انت ما كرسا جكده ما قشا ويلك ما دقدا دارك ما دقدا عاشرك ما بحيسا زومكي ما قشا قف ما تكوجنك سيسا انت everything ويسكا كا دحدعايا هذا تقول جوج laakiin markay halkaa kugu qoran yihiin number one kaa markaa qabatid tigaa siinaysaa number two diyaar garoobeysaa number three number four sidaas ee maalintaada dhan waxay kugu noqonaysaa fresh mid kastana markaad dhamaysa waxa u dhexeyn ayaad haysanaysaa waxa weeyaan break ama nasasho ayaad haysanaysaa so waxaa kuu fududaanaysa markaa howlahaada inay si wanaagsan qurux badan kugu qabsamaan adiga inaad noqotid qof degan emotionadiisa dareemahiisa habdhaqankiisa dadku la noolyahay dadku la dhaqmayo dadku xiriirka leeyahay cid kasto ee aad la kulantid ee waxa idinka dhexeeyaan waxaad ula hadli doontaa si wanaagsan oo qurux badan waxaad ula xiriiri doontaa si wanaagsan oo qurux badan waayo sababta gudahaada ayaa caafimaad iyo deganaan iyo farxad iyo qabow ka jira laakiin markaad isku dhex daadsan tahay gudahaada waxaa kasoo baxaya culeys waxaa kasoo baxay ciddii kula hadashaba inaadba la hadlinba inaad ku xanaaqdo inaad dhibsatoba inaad waxyar dhagaysan kari wayso inaad qofka indhihiisa fiirin kari wayso waxaasoo dhan maxay tahay gudahaadiibaa buuxo maskaxdiibaa meelay wax ka galan aan lahayn sinsirigii ama dareemayaasha ilihii dareemayaasha ayaa kaa xirma culeys dareemaysa so waxa adkaanayo dee inaad dadkii la xiriirsid dee inaad noloshii isbedel samaysid dee inaad wax isbedel samaysid active noqotid enerjigaada aad adeegsatid ayaa kuga adkaanaysa soo daawade maanta laga bilaabo buugagtaasi diyaarso noloshaada u diyaar garow inaad adiga wax kasta isu tahana ogow macallin waad isu tahay arday waad isu tahay dhakhtar waad isu tahay looyer baad isu tahay sharciyada baro waxyaalaha kaa hor imaan kara iyo waxyaalaha kaa hor imaan karin baro sharciyadaada baro noqo qof diyaarsan ee waxbarashadiisa sekina aan ka maqnayn buugagtaas halka i yaalo iyo kuwa kaloo qaybta kale jiro ee hoose ee qaybta fadhiga jiro waa buugta aan akriyo oo aan waqti geliyo waqti badan aan geliyo anoo howlaha kala qabanayo xageen oga helay fursadda intaa la-eg inaan buug akriyo noloshaydan inaan wax qabto inaan shaqeeyo inaan wax barto inaan family iyo reer ahay everything dad qaar waxay dhahaan ma gabar yar baa taa gabar yar miya carruur baan leeyahay hooyaan ahay howlahaasoo dhan maxaa ii fududay jadwalkaasi iyo waxaan aan kala habeenaya ii fududay enerjigaasna isagaa isii laakiin mar baan adigoo kale ahaa mar bay wax kasta isaga kay qasnaayeen mar baan wareeri jirin subaxii markaan habeenkii seexanayo hurdada markaan dhabanka dhulka dhigo waxaan qabtay maanta aanan ogaan jirin haddana maalinta iga dhammaan jirta laakiin waxaan rabaa idinkana waxaad noqon kartaa isbeddel waa samayn kartaa hadda ayaad bilaabi kartaa maanta laga bilaabo go'aanso inaad tahay qof wax soo saar leh oo ilaahay subxaana watacaala uu dunidan u keenay inuu wax u soo saaro haddaad dunida laguu keenin wax soo saar lagaa rabi lahayn waa lagu saqayrin lahaa fahmaysaa markaad dhalatay bilooyin kadib waa dhiman lahayd laakiin maxaa lagu barbaariyo qofkaadaas weyn oo adiga hadda ani daawanayo telefoonka yaqaano zoom maxay ahaday qadka soo geli kara maxaa lagaaga dhigi ujeedda lagaaga dhigi waxbaad u taagan tahay micnaad u taagan tahay micnahaas ma og tahayd u taagan tahay mise kaliya inaad iska babaashaasho baraha bulshada baashaal iyo telefoonkii dii dii dii dii dii inaad saas noloshaada aad ku dhamaysa aad u malaysaa in lagu sameeyo laguma sameeyo micnaad u taagan tahay waxbaad u taagan tahay waxbaa jiro gudahaada ku jiro ee bulshadaada ay u baahan tahay waxbaa jiro gudahaada ku jiro ee adiga inaad soo saartid wax qabad aad yeelatid aad u baahan tahay haddaadan waxaasi qorshe u dejisanin haddaadan waxaasi waqtiyo iyo xilliyo u samaysanin haddaadan waxaasi caqli iyo maskaxi iyo nidaam iyo strategy adan u samaysanin dee weliga way kugu jirayaan dee weliga waad la dhimanaysaa adiga naftirkaadan maalin kasta dhakhtar baa taagnaanaysaa daawade ma og tahay maalin kasta dad baa intay dhakhtarka tago bacyo kaniino iyo bacyo cirbado lasoo siiya laakiin haddii ay dib isu raacaan iyaga iska daaweyn karo haddii aad africa joogto waad og tahay dhakhaatiir badanaad ku xiran tahay maalin kasta bac waxaa lagu soo siiyaa daawo ah ama bishii hal mar ama isbuucii mar baa lagu soo siiya maxaa yeelay adigaa isdaaweyn waaye sidaa darteed daawadaasi ayaa lagugu qalajinaya laakiin adigaa isdaaweyn karo adoon dhakhtar u tegin fahmaysa nolosha habraac bay u baahan tahay habraacaasi ma jiro hooyo ku barayso hooyada maba lasoo barin habraacaasi ma jiro iskuulku bara iskuulka laguma barto iyo si laguma barto laakiin maanta fursad ayaad u heshay inaad xalwo oo samaysay habraacaasi ku guulaysatay horumarna ku samaysay ogna noloshaadna wax ku bedeshay inay ku horfadhida ku leedahay war waa samayn kartaa anu makaa caqli badni anu makaa cilmi badni ani makaa fiicini laakiin adigan waa samayn kartaa ani haddaan sameey wax iga leesasan ma jira aniga laakiin waa sameey ilah baa ii fududay alxamdulilah igu toosiyey adigan waa samayn kartaa war ma isku raacana daawadayaal aad baad umahadsan tihiin aan mar kale ku noqdo qodobadii maanta aan idinla wadaagay qoraal baan ku sameeyey waa notis garaystay number one waxaan kaa rabaa daawade marka ugu horeyso horta inaad ku fikirtid inaad isbedel samaynaysid oo adiga aad wax kasta isbari kartid oo adiga isdaaweyn kartid aamin laq galaas biyo intee qaad laq aamin marka labaad bug iyo qalin qaado horta bug iyo qalin markaad soo qaadatid haddana ilaahay talada saaray subxaana watacaala asagaa ku caawinaa dariiqan ilaah baa kugu toosinaa markaad ilaahay talada saaratid isdhageyso naftaada daily waxaa samaysataa bug la dhaho nafla hadal buuggan lafla hadal qaado isdhegeyso dareemahaada dhegeyso waxaad dareemaysa dhegeyso waxa ku hadallada faraha badanoo kaasoo baxay dhegeyso fikradaha kaasoo yaacay dhegeyso keligaa iskaliyeela dhegeyso then marka aad dhegeyso dareemahaada aqoonso aqoonso inay jiraan fikrado badan waxyaalo badan ee kaasoo maaxanay ee dareemo ah ee aad dareemaysid culeesha eed la daalaadhacaysid ee waxaad u barin la'dahay ee aad dhaqaalo u sameyn la'dahay ee isbedel aad u sameyn la'dahay inay jiraan baro ee aad weliba guriga uga dhex qayliso buuq marka gurigaada imaato gurigaada nabad aysan ka jirin dareemahaas inaad dhegeysid ilaa ku tasho number saddex dhegeyso aqoonso number afar aqoonsaan dhahnay number shan aqbal aqbal inaad tahay qof isbedel sameyn kara aqbal inay jiraan dhiigbax dareen inaad dareemaysid dareenkaasi dhiigbax inuu joojin u baahan yahay aqbal ha inkirin waxyaalihii dhacay dhacdooyinka kugu dhacay noloshaada waxa dib kuu reebay waxa meesha maanta aad taagantaha ku dhigi dhammaantood aqbal kadibna maanta laga bilaabo tilaabo inaad qaadi doontid insha allah qodobka shanaad qodobka lixaad go'aanso inaad isbedel samaynaysid waxyaalahaas dhan markaad aqbashid maanta laga bilaabo waxaad tidhaahdaa tilaabo ayaan qaadaya maanta laga bilaabo ficil ayaan u bedelaya go'aan ayaan qaadanaya markaad go'aanka qaadatid then joogtay go'aankaasi haakinin wax kasta oo aad isbedel ku samaynaysay oo maanta aad go'aan ka qaadatay ha hakinin iyo qodobka ugu dambeeya oo ah buugagtaan oo dhan diyaarso buugga nafla hadal diyaarso buugga labaad waxaa la dhahdaa daily journalkaada diyaarso maalin kasta qor u qor waxaad diyaarsataa buugga maalintii waxaa qabatay habeenkii aad kala soo dhexbaxayso saddexda ugu muhiimsan ee ugu waxtarka badan ee ugu fiican ee maanta aad qabatay diyaarso iyo buuggan oo maalin kasta aad ku qorayso waxyaalaha beri aad qoban lahayd oo dhan kadibna kan kale ayaad ku kala saaraysaa a iyo b waxa a ah waa waxa ugu muhiimsan beri waxaan qabanayo tusaalo kale berito aniga subaxii waxaan toosayaa shanta subaxnimo shanta markaan tooso waxyaalaha ugu horeeya aan sameynaya number one iya waxay tahay miracle morning inaan sameeyo hal saaca oo subaxayga ugu horeysa ah inaan naftayda geliyo miracle morning lahaa halkaas saaca markuu ii dhammaado waxa iigu xigo inaan akriyo qur-aanka kitaabada koray ii saaran yihiin laba kitaab waay mid waa tafsiir midna waa qur-aan caadi inaan akriyo markaan akriyo waxa iigu xigo buugga aan akrin lahaa buuggan ayaa hadda ii socdaan akriya buuggan ayaa iigu xigoon akrinaya intaa markaan sameeyo waxaan u diyaar garoobayaa noloshayda subixii haddii aan shaqo aadayo haddii aan quraac iyo hawsha guriga samaysana kala tuuranay markaa kadib aan noloshayda maalinta u diyaar garoobaya haddaan shaqo aadayo shaqadayda maalintaa shaqadaan aadayo intaan shaqada ku jiro saacadaha shaqada balaan ayaa jiro shaqada laga sameeyey aniga balaankayga ma ah shaqa ayaa iigu qoran bis balaankayga qorshaha maalinta haddii aan shaqaynayo inta saacadaan shaqaynayo markaa shaqada ka imaado xafiiskaas ayaan tegayaa compuuteraan leeyahay xafiiskaasi waxaan ku diyaarinaa wax alaala wixii cashiro ah ee aan duubi lahaa haddii aan zoom leeyahay haddii aan arday caawinayo haddii aan dad wacaayo dhammaan waxyaalaha aan qabanayo halkaasay igu diyaarsan yihiin daan way ii qoran yihiin sidaasoo kale waxaan kaa rabaa adigana maalintaada waxa aad beri qaban lahayd buugga inaad ku diyaarsatid buugga wuxuu leeyahay maalin kasto iyo meel bannaan tusaalo kale berrito maalintee weeyaan aan isla eegno berri waxa weeyaan afarta bisha berri waxa weeyaan afarta bisha saddexaad ee maash way bannaan tahay weli wax kuma qorin caawaan qoraya marka berri waxaan qaban lahaa oo dhan halkaan ku qoraya haddii ilaahay nafta ii deysta caawo berrina waan qabanaya sidaa ayay u soconaysaa buuggii marka asaa ku siinayoba adig umaba baahnidba asaa wax kasta kuu diyaariye adig waxaa lagaa rabaa kale inaad qortid noloshaada qorshe inaad u samaysid haddaba haddii aad isbedel doonayso oo fideoyadeeda aad waqti gelinayso waa inaad isbedelka ka dhabaysa ficil waa inaad ka dhigtaa maaha hadal iyo waan daawada iyo xalwa waxba iskama kay bedelayaan mid kalaan daawada muuqaaladeed inaad daawato micna kuuma samaynayso haddaadan exact the way aan hadda kuu dilay aadan samayn iska daawade iska daawade micna kuusan mamayso waqtina wuu kaa dhammaanayaa noloshana waqtiga wuu soconayaa ma soo laabanayo maanta hadday ku dhaafto abadan dib ma kugu soo laabanayso waqtigaada ka faa'iidaysa